إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii guurka ka warramayee nikaaxa gaar ahaan casuumaddii loo samaynayey arooska iyadoo aad arkaysa diinta islaamka inay tahay diin aan waxba ka teginoo dhan walba ka hadashay sidoo kale waxa ay ka hadlaysaana uu yahay wixii danta iyo maslaxadda ummaddu ay ku jirto dadku marka ay doonayaan maslaxad iyo horumar ilaahay baa diinta geliya oo yaqaano dantooda aadaabul akli dadku meesha ay isugu yimaadeen si aan la ysu karahiyaysanin in aadaab ay yeelato lagama maarmaan ah qaar baynu soo aragnay aadaabtaa ka mid ah aadaabtii waxaa kaloo ka mida tan waa xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo toban وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وحى الله كان بقصعة حيرة من ثريد والراشيد فدريشن يسكن احترات فقال مركا النبي وحى ويري سبع أصحاب في سواعي قلنية كلوا كعن من جوانبها حيرة هريرة كلوا من جوانبها xeerada dhinacyadeeda ka cuna walaa ta'kuluu min wasatihaa xeerada barhtankeeda iyo dhakadeeda ama dhoorka dhoorka xeerada dhakadeeda ha ka cunina fa ina albaraka barakadu tanzilu way soo degaysaa fii wasatihaa barhtankeeday ku soo degaysaa barakadu halkaasaanay ka qaybsamaysaa sida qasabadda biyaha ahe halkaa ha isku taabanina رواه الأربعة وهذا لفظ النساء وسنده صحيح حديثك هو صحيح وي أدابتاس هو السعطة قصع وحرد وي فريدكنا وراشك الله إسكو نح بدليي مثل خبزي هلب يا لحاح يا مرق يا وحيابا كلا كتير وحيلا هلي كلايه kaa aynu idha ama caynba cayn ama jacbur haddii af soomaaliga la idhaahdo iyo federetionka ay idhaahdaan aadaabtii waa mid ka mida taasi qofku marka had iyo jeer wuxuu xadiidkani sii akidayaa kii hore odhanaya wakul mimaa yaliik waxa adiga kula xidhiidha cun kii hore odhanayay ayuu xadiidku sii akidayaa waa waxyaabaha aadaabta ugu wanaagsan bay ka midtay qofku waanu ka calaf qaadaya halkii raashinka bartanka u ahaydna qof waliba halkiisuunbuu ka soo dhawaysanayaa u ka sii wadaya dee xikmaddana waabu sheegayba asalkeedabana wixii la hayaa haddii ay yihiin cunno iyo haddii ay yihiin wax kaloo la hayo waa barakada adduunka iyo anfacuba waa barakada wuxuu haba badnaadee hadduu bilaa barako noqdo dadka meel bogsiisa kaga dhici maayo see daraaddeed ayaa mar walba tahay qofka muslimka ahi inuu barakada toosh iyo ilays ku raadiyo meeshii barako lagugu sheego ha dhaafa ha fudaydsanin wuxuu hadduu barakaysan yahay wuu ku dharginayaa wuu ku naaxinayaa enerjiya tabar fiican buu keenayaa ajri baa laga helayaa barakada waxaasay wadataa kan kale ee bilaa barakada ahina dee kulaylkiisuu leeyahay waxaaba laga yaabaa dee dadku inay cunaan un aanay dharginba ama dee anfaca barakadiisii mar haddii la waayo sidaasuu nebigu ku sababeeyey calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka labaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal maa caaba rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama طacaama qط maa caaba rasuulu ullahi nebigu muu ceebaynin erayga caaba waa cambaarayn iyo ceebayn iyo wax ka sheeg rasuulullaahi rasuulka ilaahay waxba kama sheegi jirin dacaaman raashinka qadu weligiiba raashin la soo dhigay waxba kamuu sheegin kaana wuxuu ahaa idashtahaa markuu doono shay-an shay raashinka ka mid a hadduu abateed u helo akalahu wuu cuni jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa in kariha haddii raashinkaa uu karaahiyaystoonu nafsad iyo abateed u hayninna tarakahu dee way iska dayn jiray muttafaqun calayh aadaabtii bay tanina ka mid tahay aadaabtii ayay tanina ka mid tahay in qofku had iyo jeer wixii loo soo dhigo ama xaafadi ha u soo dhigto xaafaddiisiiba ha ahaato ama hudheelkaba ha ahaado hudheelka had iyo jeer dadku ay aada wax uga sheegaan oo inanka kuugga ah iyo inay canaantaan ay u kala tiriyaan isaga iyo raashinkaba taa dadku waxay moodaan inay u xalaal tahay halka saxaafadda waaba laga yaaba inuu qofka qaabsadeen laakiin ta hudheelka oo qofkii uu yaro dareemayo inuu lacag bixinayo ee tan kaleba uu bixiyuuni ayuu inankana markuu wixii garan waayey isagiina wax ka sheegayaa raashinkana wax ka sheegayaa wixii oo dhan hudheelkii wax ka sheegayaa marka waxaasoo dhan waxaa ka wanaagsan adeerkan maan doonayna iga soo bedel haddii aysa seegaan weeye qofkii waayo raashinkani waa nicmo ilaahay nicmada ilaahay inaad caydood wax ka sheegto ayaan habboonayn inaad ku mahadnaqda mooyaane qofkuna dee waxbuu bani aadamka rabitaanadoodu way kala duwan yihiine waxbuu diidi karaa lagu qasbi maayo oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam xeedha xeedhadiisi baa loogu soo riday bahashan la idhaahdo afaryaadin layda oo bislaatay kolkaasaa loo soo dhigay dabeedna markii uu gacanta isli ku fidibay xaasaska mid ka mid ahoo aada ula sii garanaysa ayaa tidhi nebiga ha loo sheego bahasha lasoo bisleeyey waa faryaadin leeyay oo garanaysa inaanu la qabsanayn markii loo sheegayna dib buu gacantii uga laabto dib uga yaro gurtay waaya khaalid oo meesha fadhiyay baa wuxuu yihi waa sidee dee ma xaraam ba maya xalaa xalaal weeye anigaan abateed u haynin buuhi oo xagga iyagii baa lagu cuni jirin waa adigoo lagu soo dhigo oo kale uun faryaadinle halkaaba markay maraysa soomaalidu ay u yaqaanaan inay shaydaanka shaydaanadiisii tahay siyoo casho laga soo dhigo macaylkaheedii dee hadalkeeda daa inii ajidunii acaafu waxaan dareemayaa buuhi inaanan abateed u haynin qofkana waxaanu abateed u hayn haddii uu isku disoba laga yaabaa inuu hunqaaco sidaa darteed buu iska daayay waxba se kama sheegin mau caayin oo way xun tahay iyo saasay tahay iyo ma odhan khaalid baa dabeedna dee fursaddiiba ka faa'iideeyeyba waa sidii unbay tahay oo carabta dee casuumadda marka aada loo wanaajinaya afaryaadinle la keenaa halkaynu inagu sarare iyo awla la sugayno iyaga taasaa casuumadaa wanaagsan ku jirta waaya dumarkeennu waxay u kala tiriyeen markii ay karaahaysteen ninka raashinkooda wax ka sheega qorqoday u yaqaanaan ma og tahay markaa waxay idhaahdeen wuu cunaa caayaan cantable bay idhahdeen intuu raashinka cunaabu intaa waxaan sidaan muxuu yahay wuxuu kan markaa cantable ka noocaas uu dhamaa oo uu dhaartaa kudhinta bay idhahdeen intuu wixii dhamo ayaa uu maaragtay dhaaranaya haddana marka saasoo kale waxaad dareemaysaa inay karaahiyeysanayaan raashinkii ay soo diyaariyeen ay ku tabceen wax ka sheegiddiisa waa adaabta ka mid adaabta wanaagsan weeye qofkii nicmadan ku tabcay ilaahay ku siiyey midnaba inaanaba udhi xudhimin وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحور لا تأكلوا بالشمال واربرح لها كعنين هذا حنيسان فإن الشيطان كي شيطان كالأورن ترى شرودانك يأكل بالشمال وحو وحكعنا برح شيطان كبرح ذو وحكعنا رواه مسلم حديث كاسنا سلا صوت المامي bal u fiirso oo dadka had iyo jeer aan iltizaam islaamiya lahayn ama dhaqanka islaamigaa aan aada isugu adkaynaynin lagama karayo bidixdaa inuu wax ku qabsado laga kari maayo gaalada markaad eegto xafladahooda iyo meelaha iyagoo marmaraya bakeerigaa yar ay isku dhufanayaan bidixdaasunbay ku haystaan hadda midigtaaba kad hoolmoon oo haaneedkii ah oo qofku wixii uu mudanba uu ku qaban jiray ama uu isla iyagu kaa dhici laakiin tan dee waa la weheliyaa shaydaankiibaa uhoosgelaya shaydaankiibaa uhoosgelaya adaabta ayay ka mid tahay fiican sidaa maaragtay rasuulku uu sheegay sala allahu calayhi wasalam dadku mararka qaarkood bay ku yaro marmarsoodaan dee marka aan raashinkii ku cunayo midig bidixdii haddii aan sharaabkii ku qabsado iyadii sideebay noqon doontaa ilaan kan midigtiibaa dhooban oo suugo iyo waxlaho haddii aan sufurkii ku qabto ama bakeerigii armuusiifta ama dadka ka wasakhoobaa culimadu waa kuwa qaarkood uga jawaaba yidhaahda intaa diinta wasakhayn lahayd koobka wasakhee taasaa ka sahlani intay diintu dhoobnaan lahayd kanee iska dhoobnaado waa la maydhi une biyiibaa u yaalleen marka cabid iyo cuniba cunnada midigtaasaa inaga u diyaarsan bidixduna waxyaabihii kale ee hoos hoosta ahaa ayay qaabilsan tahay sida cawrada iyo nadiifinteeda ay ka mid ahaayeen tartiibtaa iyo anshaxa iyo adaabta quruxda badan ayuu islaamku kaaga warramay arrimo iska la xidhiidha qofka ijtimaaciyaadka iyo xorriyaadkiisa ayaa haddana loo qurxinaya taasina waa midh kale weeye fa ina shayطaana ya'kulu bishimaal asalkeedadana shaydaanka badeecadiisu waa waxa dadku ay ku halaagsameen adduuniya aakhiraba qofka muslimka ana islaamku uu ka durkinaya shaydaan meeshaba hadday shaydaan uu soo galo suuqiisu waa sharun sharun weyn waxaase dee iska macruufa wixii cudurdaara mar walba islaamku qofka waa u ogol yahay cudurdaar haddii uu yimaado wixii loo diidaa loo ogol yahay haddaanu midigtaba lahayn waa iska macruuf wixii walba inuu iskaga qabsanayo bidix oo midigtii dee aanu ku qaban karayninoo cudurdaar uu jiro iyadoo dabcan nadaafadda uun uu aada u ilaalinayo waa dani kutiri baa la idhataa وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور إذا شرب أحدكم وارددي هدو متكين عبه دونه وينو عبه أما عبتان كي وضه فلا يتنفس يكون يفسن في الإناء ويلك يكون يفسن markuu qofku sharaabka wado weelka yuu ku neefsanin xadiidkaasi aada buu saxiixu yahay mutafaqun calayh waliabi daawuuda can ibni cabbaasin radia allahu canhuma naxwuh ay miluh xadiidkan oo kalea ku sugnaa sunanu abi daawuud sulaymaan ibnu alashcaf imaamka la ydhaha kitaabkiisa baakaasi uu ku sugnaa wazaada wuxuu kordhiyey imaamkaas aw yanfuk fiihi falaa yatanafas filina ayuu ku neefsani aw yanfuk falaa yanfuq fiih yuu afuufi weelkaa wax ku cabaya yuu afuufi adaabtiina way la xidhiidhaa dadka kale had iyo jeer ile mararka qaarkood baaba la waayi karaa koobab adduunyada ha ku wada xisaabtamay iyo duruufta in faraajiin iyo koobab laydin qaybinaya ay jiraan waxaa iska macruuf ahaa inaynu innaga dhaqankeenuba aha hadhuubka intoo caanaha lasku lagu soo shubay in la wadaago in la wadaago kani marka bado kani marka bado kani marka bado amaba weelkan isaga ah intuu qofkani uu ku cabo mid kale la waayo wax lagu xalana la waayo kii kalena uu ku shubanayo marka qofkii la arkaya inuu candhuuf ku tufay oo uu afuufay oo wax kaga noqdeen dadkii kale way karaahiyeysanayaan way karaahiyeysanayaan caafimaad ahaanna nusuustani waxyaabahana in fara badan dadka ku waaninaysa caafimaadkuna sidaasuu ku jiraa waxaba laga yaabaa bakteriyadii raacaysa naqaska inay kanba raacdaa laga yaabaa oo xataa qof kale iska daayo iyada qofkan ay ka soo baxday laftiisa circulationka iyo wareegga ay ku samaynaysa mar labaad ku noqonaysa uu dhibaato ku noqdo sidaa darteed ayaa qofka iyo ciddii kaleba ay dan u tahay sidaas inaanu afuufin fujaanka waar hebelow ka daa marka aad tidhaahdo wuxuu leeya mee waxbaa ka soo yaro socdo xoorka iyo waxaa ayaan dib isaga afuufaya bal qacan qaado ama gacanta kaga saar ama ul yar iyo wax qaado wixii aad afuufi lahayd sidaa uga saar ama in yar janjeeriyo wixii aad dareemayso iska ka yar daada laakiin allaha alla wuxuu ka yihi inaad afuufto ama aada ku neefsato ku neefsigiina de waa adiga oo qurqurinaya inaad afkiiba ka qaadi waydada oo aad ku celceliso neefta inaad mar qurquriso dabeedna markaad yaro cabudho aad afka ka qaado aad neefsato haddana mar kale qurquriso oo aad afka ka qaado saddex jeer inaad ka neefsato dibadda inaad ku neefsato wey ee aanaad gudaha weelka ku neefsanin saasaa adaabtaa wanaagsan ayuuna baraya islaamka marka dhowrkan xadiisba sharaxooda wuu isku soo qabtay sheekh kii horreeyey waa kaa ka warramay raashinkana waxaa sunnaa in bilowgiisa bisinka loo qabto waa adaab dhowra habka loo fadhiisanayaa buu sheegay xadiidka u horreeyey oo ahaa hab miyir qabo oo qofku cunnada uu kala gaajo beelayo aanu aadna u hidhigayn ilaa uu qarxiye xadiidka hore kaasuu ka soo warramay xadiidka ku xigay wuxuu ka warramay tasmiyada iyo in bisinka lala yimaado xataa sida xadiidka caaisha ee tirmidi ku sugan uu sheegayo hadduu qofku ilaawo bisinka marka dambe ha yidhaahda bismi illaahi awalahu waaaakhirah bismi illaahi awalahu waaaakhirah markaad sii marinaysa haddaad xusuusato barakadii aad dabaqabataynaysae waxaad leedahay bismi illaahi awalahu waaaakhirah laba faa'iiday ka dawa tahay oo barakadiina waa dabaqabataynaysa kolkii hore ku weydaaratay shaydaanku haddii uu wax kaa liqliqayna waad ka soo hunqaacinaysa oo markaasuu soo hunqaacayaa bisinkaasaan xejinayn dee inaanu waxba kaa cunine uu hunqaacana dan bay tahayba midigta in lagu cunana soo aragna cabbidiina waa la mid waxaynu halkan ka arkaynaa qofka jaahilka ahee masalada aan aqoonta u lahayn in wax loo faa'iideeyo la baro oo cilmiga u sheegiddiisu ka xishood ma leh sidaa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabigaa yar uu tacliiminayuu lahaa midigta ku cun qof yar buu ahaa laakiin qofkii weynaana waa la mid nin buu arkay midig bidixda ku cabbayo waxa uu ku ururiyaa war ku cab midig markaasuu yihi ma karayo kolkaasuu nebiguna yidhi la statacta allow aanad karin dabeedna waa uu kariba kari waayo inuu kor u qaado baashiiba waxay noqotayba way qallashayba sababtuna waxay ahayd uu kibirsanaa oo nebi maxamed oo ag joogo amarkii ka qaadan waayey falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrii an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim kuwan amarka nebiga maxamed khilaafa ha ka feejignaadeen buu ilahay yidhi fitn balaayo inay ku dhacdo marka nebigii hor fadhiy oo gacantiisii caadi tahay ninkan ayuu ihi ma kari karayo badna ilaah waanad karinba buui cashar bay u noqotay dadka intii ka dambaysay waxaynu uga jeednaa markuu qofkii gefo usluubka wax loogu sheegayaa waa halkeeda oo usluuba qofkii lagu wiirsanayn ama tiiqtiiqsi lahayn ama kudigasho lahayn waa inuu yahay oo dee xikmadiisa iska leh maraad dhegta u saartay iyo maraad noot yar ugu qortay iyo dad saaxiibka halkaa kaa soo horjeedo oo aad aragtay inuu ama bidixda ku cunayo ama ku cabayo ood warqad yar ugu qorto ama intood kacda aad dhegta u saarto ayaa dee ninkaa weyn haddaad odhan hebelow sunne maaha in lagu cuno ee aada ku qayliso halkuu ama ka canaatami laha ama cuqdad qaadi lahaa inaad si yaroo hoose ugu sheegto lianna nasiixata fi lmala'i fadiixa ayaa la yidhaahdaa bulsho dhexdeedoo lagugu naseexeeya waa nooc fadeexada usluubku waa halkiisa laakiin qof yar iyo qof weynba in wax loo sheego weyn kayfiyadda loo cunaya hab halka laga cunayana xadiidka wuu ku soo sheegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam adaabtii quruxda badnayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu iyadana soo aragnay oo ah in aanu raashin waxba ka sheegi jirin dadkana waxba kama sheegi jirin dumarkiisana waxba kama sheegi jirin raashinkiisana waxba kama sheegi jirin saasaa nebiga caado ahayd calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida buu soo galay xaafadihiisa mid ka mid ahoo raashinkii markii loo soo dhigay buu ihi miyaa la hayaa wax iidaana iidaan macnaa wax subaga ama dufana maya bay yidhaahdeen khal un baanu haynaa khalku dee waa la yaqaanaayo dufan ma laha khalku waa kan dhanaana dee sida lindhanaanka oo kale quraanadaaka jira qaala haatuu fi nicm fa nicma aludmu huwa iska keena buuhi wax iidaan noqdo ama koosaar dee isagaaba u fiicana kaa laftiisaba waynu ku barxiye iska keena buuhi muu odhanin makhal baad noogu sheegaysaa iidaan wuxuu yahay oo kaasi waa dhanaayo waxba kama sheegin saasaa maarag marka aadaabtaa wanaagsan baa uu xusay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dee aadaabtu dabcan way fara badanta aadaabta cunidda iyo cabidda laakiin intanaynu arkayno sheekhu wuxuu ka soo qaatay mar haddii baabkii casuumaddii arooska laga hadlayay inihii si munaasibka ahaa unbuu soo si kooban usoo qaaday laakiin kutubta xadiidka iyo fiqiga iyo adaabta baabku aada iyo aad bay u fara badan tahay si aynu xalayto sheegaynana riyaa saalixiinka iyo kutubta ay ka mid yihiin ayaa aad ka raajici karaysaa wixii siyaadaha baab lqas baabkii qasmiga wey alqasm qasmigu waa uu cadaalad samayntii dumarka dhowrka alloo cadaalad samaynayay maadaama sharcigeennu uu fasaxay ninku inuu guursan karo markuu awoodayo gabadh wax ka badan laba ilaa afar inuu guursan karo waxa uu taa ku lifaaqay oo uu ku ladhay iyadoo waajib uu ka dhigay dumarkaa in loo cadaalad sameeyo waxaa loogu cadaalad samaynayaa waxsiinta dharka iyo dhuuniga iyo guriga iyo waxaasoo dhan waxaa loogu cadaalad samaynayaa qofku inta uu kari karayo galmada waxaa loogu cadaalad samaynayaa ka warhaynta weji furnaanta waxyaabo badan baa loogu cad haddii wax maaragtay loo kordhinayo aqoon iyo arin iyo adduunba waa loo cadaalad samaynaya waaya alqasm marka qur'aan iyo xadiidba waa arin ay nafareen in arrin ay nafareen wey sidaasaa deganaanshihiina uu ku jiraa labadii qof ee wada joogay shakigii ku iman lahaa iyo warwarkiiyo didmadiina sidaasay ku yaraanayaan labada ooriyood ama ka badan markay ogsoon yihiin ninkoodu inuu cadaalad samaynayo oon waxba ha karanaynin dhibkaba way yaraynayaan iyo hinaasaha haddii kale warwarkii baa sii badanaya can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yaqsimu mid u cadaalad sameeya bayna nisaa'i dumarkiisu u cadaalad samayn jiray fayacdilu waa u garsoorayey fayacdilu cadaalad buu samaynayey wayaquulu wuxuu odhanayay allaahumma haada qasmii fii maa amlik falaa talumnii fii maa tamliku walaa amlik saasuu ku ducaysanaya allaahumma ilaahayow haadaa kaasi qasmii waa intii aan cadaalad samayn karayay een dumarkan u xaqsoori karayay fii maa amliku waa intaan kari karaya wey haadaa qasmii fii maa amlik garsoorkaasi waa intii aan karayay falaa talumnii ha igu canaanani falaa talumnii ha igu canaanano ha ii ciqaabin fii maa tamliku wax adigu aad kari karayso oo walaa amliku anigu aanan kari karayn wax aad kari karayso oo gacantaada ku jira oon gacantayda ilaahay oo ku jirin baa jira oo waxa weeye maadiyan ama muuqaal ahaan dee wuu cadaalad samayn karaayo hoyaatinkii habeenada iyo maxaanku dhahdaa waxsiintii iyo weji furnaantii iyo kawarhayntii iyo waxbaridii iyo waxaasoo dhan wuu cadaalad samayn karaa waa wuxuu kari karayo laakiin waxa ilaahay unuu karaya oo qofku aanu kari karayn dee qalbigu dhinacu jeclaanayo wa annahu huwa adxaka wa abka ilaahay isagaa adxaka wax ka qofka bani aadamkaa ka qosliya wa abkaa isagaana ka oohiya waxay culimmadu ku fasirayaan isagaa abuura farxadda iyo naxdinta isagaa abuura karaahiyada iyo jacaylka labadaba qofka qalbigiisa sidaa darteed waa arrin uu ku ijbaaran yahay ama ku qasban yahay qofkii dhinaca uu u macnaa dhinaca uu jeclaanayo kollay dumarkiisa dee midunbuu jecelyahay midunbuu qalbigu si uunula jiraa dee waxaa la mida waalidkii waxaa la mid noqonaya carruurtaadii waxaa la mid noqonaya ehelkaaga iyo asxaabtaadi iyo madaxdaadi qofka bani aadamka ahi dee laabilaba ula baalay laabilaba ula si unbuu qofku dhanunbuu yar jecel yahay xagga jacaylkiisa marka inuu qalbigii dhinac la yarahayuu yaro jeclaado sababtuu doonayaba ha ku jeclaadee waa arrin ilaahay u hayo oo addoonku aanu haynin qur-aankaana dee ilaahay uga markhaati furo walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaa walow xaraftu falaa tamiiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucallaqa ma kari karaysaan buu ilahay inaa u cadaalad samaysaan dumarka eh aad dadaasheenba ee ha wada ciirina un bal inaad dheelidaan oo wada dheelidaan un iska ilaaliya kollay wax way idinka yar leexleexanayaane marka taa aayaddu ay qirayso kow waxa ka ah kalgacalka uu qofkii dhinac uun u hayo labadii qof waa laga yaabaa inay kala dadaal badan yihiin waa laga yaabaa inay kala u kala naxariis badan yihiin isaga oo waata la yidhi waraabuuba kaydhaa ka daabuu xaggiisa u yar dhambuuqsada ama u ciira waa laga yaabaa inay asbaab kastaba ha ahaato waayi falaa talumlihim fii ma tamliku walaa amlik laakiin innaga waxaa laynaga doonayaa dadaalka dadaalkaa laynaga doonaya idaafatan ilaa dalik marka loo geeyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dumarkiisa u cadaalad sameeyaa dee isaga waajibba kumay ahaynba haddana waa kaa tusaalaha inoogu ah xadiidka mursal baa lagu tilmaamay qolyaha qaarkoodna mawsuul bay ku tilmaamay oo xaafid alxaakim waxa uu tilmaamay inuu saxiix yahay raggii muslimna warinayaan imaamu dahabi waa ku waafaqay laakiin rag badan baa mursal ku sheegay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحليه الرسول كي إلهي من كانت له قفك أي أهات امرأتان لبا أوريود أما لبا حاس قفك له فمال أول إحده أإحده إلى إحداهما مدكود دون الأخرى تيك للآنتين مدن بحقين أو عيريا tii kalena wuu ka sii ciraya jaa'a wuu imanayaa yowma alqiyaama daraarta qiyaamuhu imanayaa wa shiquhu iyada oo waaxdiisa ama dhinaciisuna maa'il uu leexsan yaho uu laalaado macnaha labadiisii waaxood mid ka midabaa faarijuu ku dhacayaa dabeedna isaga oo dhinac jiidaya oo ismaroorinaya sida dadkan faariska qaba ay u socdaan ayuu maalinta qiyaamaha isa soo taagaya waa nooc fadeexadayna weeye qof waliba camalkii adduunyada markii uu joogay uu ku fitnaysnaa ayaa astaantiisii la siinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu kaga warramay qofkii masalan ballanta furi jiray calan baa xagga dambe laga taagayaa ay ku qorantahe waa ballan furiddii hebel hebel qofkii cuni jiray ribada iyo waxaas baashaa ribada badsan jiray الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقع عرعير يا هذا ضوا ولا مودا إني دردرينهين أما تشين مري أي سلا ومن يرى كاسنا ونوع إلى الأورين كاس بيرتولها ويني والربا عنه كي كلا يسقو حولها قنت يعون يضع نار أي كسر بتاع يسأفكي سكاسنا وكي نوعها والأورين kan isagu dhinaca jiidaya ee waarinayaana waxa loo leeyahay waa kii xaasaskiisa u kala axday waa fadeexadayntaa wey marka arrinkuba halkaasuu marayaao cadaalad samayntaasi waa arrin diin ah inuu qofkii islaamku diin buu ka dhigay qadiyad ijtimaaci oo baxdi ah oo qofku xor u yahay dhinacu doono inuu kaxeeyo maya laakiin waa arrin diina wey labada xadiis waxaa laga qaadanayaa in qasmigani uu waajib yahay dadka waajib ku yahay laakiin nebiga kuma waajib ahayn oo waxa ilaahay uhi turjii man tashaau minhun wa tu'wii ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayk taa doontana waad dibdhigi kartaa taa doontana waad soo qadimi kartaa tii kolkii hore aada qadimtay baad qaadan kartaa alla waa kaa fududeey culayska ku saaran ee kalea aada u badan wey suurat alaxzaab iyadoo taasi u jirtoo laga fududeeyey haddana sidaas uu dadaalaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka ragga kale waa ku waajib weey wixii qalbiga la xidhiidha wuxuu soo gelayaa isagu laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbi cadaaladdaas waa shay madluuba in loo cadaalad sameeyo ooriyaha iyo ubadka iyo aqaaribta iyo jaarka intaba waa loo cadaalad samaynaya waa cadaaladii qofka muslimkaa laga doonaya wey qoyskiisa u cadaalad samaynaya xaqaas inuu yahay xaq weyn ayaad halkaa ka aragtay kol hadduu ciqaabtaa weyne ka dhalatay haddii la dayaco waxaa haddaba habboon kol haddii arrinkuba halkaa uu gaadhay yenbaqii lilinsaani an yastaxila man xawlahu min zawjaatin wa aqaarib wa asxaab wa jiiraan khashyata an yakuuna muqasira fii xuquuqihim waa inuu maslaxaaddooda iyo iska bustayntooda badiyaa iyo cafiska doonidooda si uu dee uga fakan karo arrinta oo xaqani dee xuquuqda qaarna ilaahay baale qaarna addoonkaa leh oo addoonkaa sidaa daraaddeed ba hadday kaa saamaxdo ama kuu dabciso arrin soconayo hirgelaya uu yahay markaa haddii kolkuu xoogaa joogaba qofku idhaahdo aan iska cafino cafa allaahu camaa salaf dumarow ha la iscafiyo ama waxasiiyo ama sida kaleba ha u wacdiye way fiican tahay oo kolba uu xalaal weydiisto wixii uu islaa keri kari maysidna hadduu nafiska doonay u nafisiyaa waa bannaan tahay sidaynu xadiidka sawda aynu ku arki doono nebiga ay ugu dabcisay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku leeyahay sheekhu wa fi lxadiidi istixbaab اliqtisaari calaa zawjatin waaxida waxaaba iska fiican inuu mid kuwa iskaga gaabsada buuri idaa khaafa an yacdila bayna zawjayni markuu ka warwarsan yahi inaanu labada cadaalad u samayn karayn aayaddaasaa markaa u daliila fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida haddii aydaan cadaalad haddaad ka walaacda inaanad u cadaalad samayn karayni mid qura iskaga gaabso qofku sidiisaba naftiisa been uma sheegi karaya wuu isgaranayaa shaki la-aan haddaanu isqancinayn oo aanu isa soo qadimaynin wuu garan karayaa wuxuu yahay inuu laba xaas wadi karayo iyo inaanu wadi karayn markuu isqiyaaso dulqaadkiisa markuu isqiyaaso dadaalkiisa markuu isqiyaaso hayntiisa markuu eego aqoon waxyaaba badan kolka uu eego wuu garan karayaa inuu laba wadayo inaanu wadayn marka kolka horeba hadduu kasii shakisan yuu leeya wallaahi haddaad mid soo kordhiso oo laga yaaba inay miyaradu un kula kacdo miweynadiina ay hawada u baxdo hadduu taa kala sii yaabsan yahayba fawaaxidatan ba alla uu leeyahy waa midaada qura rag badan baa taa kaba helayabe marka la idhaha fawaaxidatanta halkaasi baa loogu xidhay qofkiiaba laga yaabaa inuu neerfis yahay oo cadhadiisu ay aada u badan tahay oo dulqaadkiisu yar yahay oo wadidiisu adag tahay oo arrintanina waxay u baahan tahay ninkii marka uu dee laba faramood buu furayaae hujuum baa kusoo bilaabmaya dagaalkuna had iyo jeer saanad buu u baahan yahay marka dulqaadka laftiisii siday qofkii keliyaha ugu dulqaadanaysa imika dee way yalaanaysa hadduu yidhaahdo heblaaya waxbaa sida noqday oo maxaa labada lagu guursaday unbaa mar walba hor taalla ilaa markii hore waa u sabraysee waxaasoo dhammina ku xisaabtankiisuu leeyahay maarag saa u baraarujinaya عماد القصر الليل لأنه مأوى الإنسان إلى منزله وبه يسكن إلى أهله وينام على فراشه والنهار للمعاش والاشتغال حاجة وقت بقلق الله وقت دمرك الله عدالة سمين أيه هبينك إيا مالنت وحا أصل هبينك marka qofka hawshiisu hawl caadi ay tahay weey oo in labada la ilaaliyo habeenkii ayaa asala oo islaamka habeenka iyo maalinta habeenka asal ah lidaalik baa had iyo jeer maalintuna ay taabicu tahay goorta dhaydka la bilaabayo iyo taariikhda waa habeenkiiba laga bilaabaya ee tan kale imika aynu aragna waa dabarog waa dabarog imika galabtunbay ku odhanayaan caaw hadday ku odhanayaan waa salaasa bal xagay salaasa ka tahay arbaco weeye caawaya marka waa tii maqluubka ahaydoo dadkaa debadaha ka yimaadee ummadaha kale la soo dhaqmaa waa meelo aynu luqad ahaan aan la isku afkaranin wey caawa markaa uu gabalku dhacay ayaa kow laga odhanaya habeenkaa masalan haddii rabadaanay tay iyo hadday ciidtay habeenka asal ah islaamka maalinkuna taabic buu u yahay oo waa soo raac saa darteed qasmiga waxaa laga eegaya habeenkii oo hoyaatinka habeenkii waa inuu heblaayada leh aanu dhaafinin ta kale waaba laga yaabaa maalinkii gurigeeda inuu wax ka soo joogi karo laakiin habeenku isagu safaad male oo haddii shaqadiisu caadi ay tahay waxaynu u leenahay dadka qaarkood oo sidaa cagsigeed u shaqeeyaa jiro waashmaan baa laga yaaba inuu yahay habeenkii sooma dhacdo waa shmaanku habeenkii iyo maalinta dee isagu habeenkiibuu shaqo taga oo wax soo ilaaliya maalinkiibaa isaga asal u noqonaya maalinkiibuu gurigii degayaa wax ka cunaya seexanaya kada wa kada ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله نحريص إله هبين بو إذن يالي يمالي سهبين كيو نصطاع أن أرنت اللحر دا جماعة يقفك إنو مارتين لقاء يكلا سمايو حاسيو سمايو يد واجب معه هوايات كان أنبا واجبه waayo dee waa tan xadiiska uu nabigu ku sheegayay waa wuxuu ilaahay karo oo aanu karaynin isagu ama laga yaaba habeenku tan ku beegma inuu xanuunsadaba sooma dhacayso habeenku taa kale uu ku beegma inuu caafimaado haddana uu soo noqdo xanuunkii haddana caawa qabto ragga qaarkood baa masaladaas laba il daranba oo wax uga jawaabo u baahan sideedabana hayaatinka waxaa loo tixgelinayaa ooridii waxay tirsanaysaa ninkan la jooga marka dumarka kale ay tidhaahdo odaygii xagga iyagu ahaa caawa xagga iyagu caawaya ama xalay ta odaygii xagga iyagu ahaa tirsigaa laftiisaa wax dhan u ah wax kastabaa la kala calaf qaadee taasaa wax dhan u ah odaygii xagga iyagu ahaalaa marka la joogiddaasaa lagu xisaabtamaya laakiin arrinta kulanka iyo waxaas dee waa laga yaaba abatiadkii bay ku xidhantahy waa wax ilaahay u hayo caafimaadkii bay ku xidhan tahay oo tahaaradeedii bay ku xidhan tahay waxyaaba badan baa jira marka tan la tixgelinaya waa hoyaatinka ilaa haddii kale oo laga yaabo inuu qofku xiiqaba ah waaya sidaasuu uga dayriyey rasuulku sala allahu calay wasalam arrintaa marka in aada looga fiirsado qofku uu dadaalo oo uu dadaalo wey ku xisaabtankeedaanay leedahayoo dabcan qofkii markuu sidan u dambaabayo waa marka iyadii xaqeedii ka soo baxayso islaamta ilan gar waa loo islaamay marka iyada qudhigeedii waajibkeedii diyaar la tahay inay ninkii soo dhawayso oo aqbalkeen ay noqoto ay ka tala qaadato oo markaasaa caadatan xaqan hadduu ku gafo isagii dembiila u noqonaya haddii laakiin iyadiiba aqalka hortiisii bayl ay la soo taagan tahay wax dhici kareen oo arinaasaa uu ku badan yahay oo odaygiiba bud ay la hor taagan tahay dee muxuu qasmi samaynaya cadaalad wuxuu cadaalad samayn karaaba ma jiro marka waaba laga yaaba inuu laftiisa la baxsado marka iyadiioo xaqeedii la diyaara ayaa isagii ay ka weyday hadday laakiin iyadiina xaqeedii lumiso oo isna uu lumiyo dee ilaahay wuu xisaabinayaa un oo waa la ysu jarayaa un labadaas sirooye la ysu goynayo wey arrinkii saasuu noqona marka waa kuwa culimadu yidhaahda xaqa ooridu hadday tahay masruuf iyo haddii ay tahay guri iyo haddii ay tahay qasmiba yatacalaq bitamkiin waxa uu ku xidhan yahay bay idhahdaa fuqahadu tamkiinkeeda tamkiinka waxa weeyaan wixii xaggeeda laga doonaya inay la diyaarto inay la diyaarto wixii xaggeeda laga doonaya hadday diido oo tidhaahdo anigu gurigaagana tegi maayo arrinkaagana dhagaysan maayo agtaydana ha marin dagaalkaa ay wado dee isagiina waajibkiiu ka dhacaya ilan iyaduba qof bani aadama bay ahaydoo xil uu saarnaayo iyaday taa tahay haddana ma habboona inuu dayaco iyadoo xaqeedii iyadu lumise isagu waa inuu xaqiisii fuliyaa wixii isaga laga doonayo waa inuu fuliyaa keeda ilahay a kala xisaabtamo hadduu kiisa dayaco iyaduna waa inay keeda fulisaa oo aanu odhanin wajazaau sayiatin sayiatu miluha xumaan xumaan ka horgee waa inaanu noqon ilaahay baa wuxuu leeya wa an tacfuu aqrabu litaqwa inay iscafidaanba alla ka cabsiga u dhow walaa tansaw lfadla baynakum dheeraadka dhexdiina haada saasaa ilaahay isugu muslaxaya dheeraadka haylaawina idin dhexeeya kanaa xaqiisii dayacay adnaha u dayici ee kaaga dhammaystir bacd allaha yuxdiu bacda dalika amra ilaahay wuxuu u dhoweyay inuu arrin soo cusboonaysiiyo qofka bani aadamkaa waxaa lagu kasbadaa ixsaanka iyo samafalka markaad ixsaankaa wado un aada wadeed waaniseed gacan furnaateed kadaa wa kadaa samafal samayso iyadiina ilaahay uu hanuuninaya qalbigeedu soo jeedinaya wa can anasi radia allaahu canhu qaala anas wuxuu ihi min asunati sunnada nebi maxamed waxaa ka mid ah idaa tazawaja arajulu ninku marka uu guursado albikra inan markuu guursado shabad ah calaa sayib armal uu ku dul guursado xaasara isagoo le markuu inan soo guursado aqaama cindaha agteeda wuxuu ku nagaanayaa sabcan sabca toddoba habeen uma qasama dabeedna qayb buu bilaabayaa inuu markaa habeen hoyaatinkii kala duwo wa idaa tasawaja markuu guursado afayiba gabadh carmale kolkuu soo guursadana aqaama alaaan saddex habeen buu uhoyanayaa uma qasama dabeedna wareegii caadiga ahaa buu bilaabaya midba habeenkeeda muttafaqu calayhi walafdu lilbukhaari sidaasuu sunnaha ku sheegay anas ibnu malik sunnaha hadduu ay yidhaahda asxaabiguna waa xadiid marfuuc lahu xukmu lmarfuuc baa la idhaha mid la kor yeelay xukumkiibuu leeyahay min asunnati iyo calaa cahdi rasuuli llahi ereyadaan bukhaari baana wariyey iyo muslim baa anasba dee waa la garanaya waa asxaabigii xokaynta ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kan kalaasi ayidaya وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها كلكو قرسدي قبضا أم سلمة الله إلى هذا الرسول أقام عندها ثلاثة سدح هذين أي لجوبي عرم الباهي عرور ولط وقالت يتنوح إنه أرنك وحويهي ليس بك أرقك ومسقنا على أهلك ninkaaga hawaanun fudaydsi laysa biki calaa ahlik ninkaaga kuuguma sugna iyo ehelkanaad u soo biirtay hawaanun wax fudaydsiya ogow ku bushaarayso ninkaagoo ehelkaagiihi hawaan kuuma hayo kuma iguma fududid arrinkaagu wuu igu culus yahay islaan yahay waad ila miisaan weyntaha wey in shiti haddii aada doonto sabactu laki waan kuu toddobayn afarta kale waan ku darayo toddoba habeen baan kaaga dhigi wain sabactu laki haddii aan kuu toddobeeyana sabactu linisaa'i kuwa kalena waan u toddobayn oo dee xisaaba xil ma leh ma saddexdan un baynu ku daynaa oo wareeggii baynu marka dambe caadi ka dhignaa mise toddobaynu ka dhignaayoo adigana xisaabtu xagga dambe ayay kaa go-daayoo kuwa kalea toddoba lasoo siiyaa dee doorashada adigaa la buud sabaca macnaha toddobaan ka dhigi linisaai dumarkayga kale rawaahu muslim taasuu doorgeliyey waayah waa rasuulka un sala allahu calayhi wasalam dadka kale maya intaa ma dhaafin karo sidaas sidaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii ahayd ummaddana saasuu sunno uga dhigay labada xadiis baanay sidaasi ka muuqdaan sida loogu cadaalad samaynaya marka la guursadona wuu ka warramaya xadiidkani carmashiinayna saddex leeda inantiina toddoba leeda waa xikmad ilaahay baa yaqaana xikmadda subxaana oo sharcigiisu wax waliba xikmaddiisuu leeyahay labadan waxaa loo kala qaaday dee waa la garan karaya farqiga udhaxeeya inan iyo iyo islaan carmala horena farqigaa waynu usoo marnay xagga marka la eego maxay halkeebay farqigaa ku lahaayeen idanka marka la guurinayo midna aamuskeeda inagu filaa oo inantiiba ahayd midna haadeedu lagama maarmaan ba ahayd oo carmashiiba ahayd farqigaasi wuu iman karaa xagga sidaaqa iyo meher kara oo way ku kala badnaan karaa oo deeta carmashaaba meher yaraan karta marka halkan arrinta loo eegayaa waxa weeye dee qofkani waa qof da-weyn oo waaya aragahoo maxaan ku dhahdaa si uun cid ula soo dhaqantay oo kolkaa jawaabi karaysa si kolka loo eego saddexdaa habeen bay kula qabsanaysaa iyadu ninka inantanina waa inan yaroo iska muxajabadahayd oo bilow ahoo laga yaabo la qabsiga ninkan iyo isbarashadiisu in muddo saddexda ka badan ay u baahantah ilaa toddobadaasay u baahantah oo ninkii ay iskula qabsanayaan oo khajilaadii iyo isururintii ay yaraanaysa marka bal inta dib u dejintaasi ay caadi noqonayso ayaa sidaasuu ku qaramaynaya toddobadaa cisho saasay ku reergelaysa saasaa sharcigu kala qaadaya xikmaddeeday iska lahayd tii soomaalidu ay odhan jireen marka nin gabadh loo meheriyo istus bay odhan jireen istus soomay jirin talaa imika xagga hudheeladii unbaaba loo guureeyay inta hudheel la isku mehersadunba haddana hudheel kale lasii galaaye istus baa la samayn jirayoo ninkaasi ama ha noqonaya reerkiisi ha ku noqonaya ama meel kale ha tegaye habeeno dhowra ayaa ninkaa iyo gabadhaas ay is-arki jireen oo sodohda marti loo noqon jiray iyo sodonka xikmadda meesha ku jirtaa waxay tahay kalgacalkiina way sii abuuraysa hadduu sanado dambe maqan yahay intaasay kusii shaqaynaysa dareenka halkaa yimaadaana iyo kalgacalka ninkeeda ay u qaadana hore weylaawi mayso liqaagaa kulankaa la sameeyey arrinkaasaa ku jira iyo kalsoonidaa beermaysa waxaad ka arkaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisa sida wanaagsana ula dhaqmi jiray islaanta wuu u bushaareeyey laysa biki calaa ahliki hawaan adiga kuguma sugna wax fudaysi oo ehelkaagu ku fudaydsanayo anigu ku fudaydsan maayo waa ila weyn markaa adigu dooro weyn waa mulaatafada iyo naxariista hadalka dabacdasan dumarku waa iska quraarad ruwayda kalqawaariid ruwaydaka bilqawaariid anjasha ninkii la odhan jiray oo awrtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo gaadiidkii wada iyadoo awrtaana dumarku ay saaran yihiin ayuu awrtiibuu u heestay oo markaasi awrtii si xoog le u tallaabsatay oy aada dee kabaalladii u dhaqaajisay markaasuu lahaa anjasha ruwaydaka alqawaariid waar anjashow dee quraaradaha naga jabin macnaheed waxa weeye dumarku waa dad maatiya caadifadu badan tahay adeerdaha naga kala tuurina noo tur buuri maatida u tur marka macnaheedu waxa weeyaan kolba qofku naxariista u muujiyo ninkaasi haddaan waxbaba haysan uu iska faramaran yahay laakiin nin iska farxaan ahoo ka farxinayo ammaanayo oo iska wata u yahay inaan laga caajisin baa laga yaaba wax kasta ha bixiyo hadduu cabuus bilaabo iyo afbuur maxaa xoolihiisa in la nacaa laga yaaba marka cumuuman nebigu saasuu ahaa la dhaqankiisa maanta habeenkaa u horreeya u bushaaraynayaaba sula arrinkaaga waa tiirsan yahay ehelkan aad u timi waa ehel weyn wey waa lagu faracsan yahay dee labada kala dooraba waa lagu tilmaami karaa ehel ehel ehel marka la leeyahay ehelkaagii ka waran macnaheedu waa oridaadii buu noqon karaa mararka qaarkoodna xaaskiiyo macalciyaal innagu xaas baynu idhahnaa ehelka war xaaskii ka waran oriduu noqon karaa iyadoo macal caruurtaana wuu noqon karaa af carabigana waa ehel weyn iyo xagga sharcigaa ehel lidaalik buu nebigu lahaa khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli dadya waxaa idinku idinku khayr badan ka xaaskiisa u wanaagsan anigaana xaaskayga u wanaagsan marka ehel iyadoo keliya lagu sheegi karaa mararka qaarkood ehelna mararka qaarkood waxaa lagu sheegi karaa macal caruurta macal qaraabada marka ma xaqun lilaah mise waa xaqun lilmara garsoorkan iyo cadaalad samayntani ma xaq ilaahay uu qofka ku leeyahay mise waa xaq ooridu ku leedahay waxay culimadu u badan yihiin iyo jumhuurtu sida xadiidkan soo socdaaba uu tilmaamayo waa xaq gabadhu leedahay go-aankay ka qaadataadaana soconaya wacan caaishata radia allaahu canha anna sawdata oorida la odhan jiray sawda bintu zamca binta zamca alqurashiya alcaamiriya gabadhaa iyada ahayd wahabat yowmaha maalinteedii waxay siisay u daysay لعائشة عائشة يديس وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وحوها يقسم مدو عدالة سمية للنساء لعائشة يومها يقسم حسين شري لعائشة وحسين شري يومها مالك سوداء يومها مالك عشبه عشا مالك يرسين شري ويوم سوداء مالك سوداء وقدر شري متفق عليه سوداء وحي الحاسكي نبي xaasaskii ugu waaweynaaday ka mid ahayd khadiija markii ay dhimatay radia allaahu canha gabadhii uu guursaday ayay ahayd sawda markeeda horena islaan carmala ahayd asalkeedaba wax inana nebigu wuxuu guursada caaisha inta kaloo dham wada carmal bay ahaayeen da-deedii baa weynaatay way iska cuslaatay jawigii nebigana way eegtay in dumarkii ay kusoo farabateen kolkaa waxay doontay inay nebiga xaas ahaan usii noqoto culayskana ay ka fududayso way arkaysa gabadhu u jeceliya dumarka ugu daayar inay caaisha tahay markaasay tidhi maalinkaygii caashaan anigu daayey xaasaska nebigae karaamada leh ammaanta leh taariikhda gelaya ummadda hooyada u ahun aan ku jiro anigu liiska liiskuun baan ku jiri khayrka leh laakiin xaggaa hooyaatinka iyo xaasnimadii waan kaa fudaydiyey saasay maaragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu deeqday iyadoo rasuulka ilaahay raali gelinaysa wuu ka aqbalay caashaan u siin jiray maalinkaa maalinna waa la odhan karaa habeenna waa la odhan karaa marka maalinka laftiisii waxaad halkaa ka arkaysaa inuu ku xisaabtan leeyahay aayaddaasi ma- halkanay ishaaraysaa baa layidhi suuratu nisaa ku jirtee boqol iyo sideed iyo labaatan wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraada falaa junaaxa calayhima an yuslixaa baynahumaa sulxa waasulxu khayr ilaahay baa wuxuu aayaddaa ku yihi haddii oori ama gabadh xaasihi ninkeeda ka dareento ee ay ka baqato inuu yar karaahaysto ama ka sii jeedsado dembi kama haysta inay wax ku heshiiyaan wixii lagu heshiiyaaba sulux oo khayra marka waxay isku afkarteen inuu daayo isla markaana habeenkeeda ay xaggaa u duudo caaisha waxay leedahay lamaa kabirat sawda markay weynaatay ayay maalinkaa xaggaa usoo wareysay xadiidkaasi waxa uu caddeeyey in gabadhu ay xaqan leedahay arrinta lagu heshiiyaana ay sulux noqonayso sidaynu habeenkii dhawayta soo tilmaamayno haddii ay ku heshiiyaan midna inuu la joogo bil midna inuu la joogo koob iyo tobanka bilooda kale dee waa waxay ku heshiiyeenoo xaqeedii ay ka tanaasushay wey oo ay siisay markaa qofkii kale waxaase culimmadu ay leeyihiin haddii ay haddana ka noqoto oo ay dib uga noqoto xaqan way heli karaysa oo dee arrinkiibaa wuxuu hibo caadi aan ahayn waa hibo la xidhiidha caatifada iyo waxyaabahaasoo qofkii hadduu haddana dib uga soo noqdo oo uu idhaahdo hala ii soo celiyo xaqii waa heli karaa walilwaahibati alrujuucu fii hibatiha fii hibatiha nawbataha min zawjiha mataa shaat lianna alhibata yajuuzu alrujuucu fii ma lam yuqbad minha waalmustaqbalu minha lam yuqbad qaacidaa bu saarayba fiqiyaho hibada had iyo jeer waxa ay qofkii loo hibeeye u sugnaataa marka uu guddoonto hibada haddii aan la kala guddoomanin waa lagu noqon karaa dee caawo waliba waa mustaqbal caawo waliba oo soo socotaaba waa mustaqbal oo weli lama qabsanin oo lama guddoomanin marka haddii ay tidhi heblaayo waan u hibeeyey markaa ay taagan tahay wixii ka dambeeya markay doonto inay ku noqoto wixii ka dambeeya waa waxaan weli laga guddoomanin oo dee mustaqbal ah oo weli gacanta lagagaba dhigina waa mustaqbal habeenkan kolka ay gabadhan dee ninkeedu guriga ugu yimaado habeenkaasunbay dee calfanaysa wixii ka dambeeya o dham waa wax aan weli la guddooman intaan la guddoomanna waa laga noqon karaa halkaasay waa qaacidadii hibadu iska lahayd wey waxaa haddaba jira marna isagay siin kartaa marna ori mucayanay siin kartaa labadaba iska bannaan yihin maala hadduu saddex leeyahy waxay odhan kartaa heblaayaan siiyey anigu kaydii ta tanaasulaysa waxaa kaley odhan kartaa adaanku siiyey nino ninka laftiisi bay odhan kartaa dhankaa doonto ula kaco habeenkaygii waan kuu daayay de isaguna dhankuu doono ula kici labada dariiqaba way bannaan yihin marka waa hibo mudlaqa iyo hibo mucayana hibo ay cid gaala u cayintay sidan ay samaysay sawda caashay u cayintay dumar kale o dhan may dhex dhigin iyo hibo mudlaqahoo qofka loo dhiibay labada siyoodba arrinku waa arrin adag wey waa baabul xisaabtan wey ilaa waktigaagiibaa xisaab galaya iyo meeshaad martay iyo waa taa dee fuqahadu ay ka warramayaan ay leeyihiin hataa hadduu tan soo maro ta kalena waa inuu soo maraa hadduu tan soo bariiriyo ta kalena waa inuu soo bariiriyo kullu dalik waa isilaalin وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها عشاء وحي تري يا ابن أختي إلنك ولا شيء دشاو عن هبريتنا وهايو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها لا يفضل مكلا ديرات ينشرين بعضنا على بعض قارك يكوى كلا كمو ديرات ينشرين في القسم حق حقصور كأورنمو min mukfihi cindana nagaanshaha uu agtayada ku nagi yahay qasmiga iyo cadaaladdu ku samaynaya naguma kala dheeraadsiin jirin macnaa kaana laa yufadilu bacdana calaa bacd dheeraad nagumuu kala siin jirin fi lqasmi uqaybinta min mukfihi cindana mukfigu waa nagaadiga hoyaatinka la joogga la joogga uu agtayada joogo nagumuu kala dheeraad siin jirine waxyaabuu noogu xaq siin jiray hoyaatinkaa ka mid ahaa iyo la joogga laftiisa la joog buu noo tixgelin jiray la jooggiibay sii fasirtay haddaba wa kaana wuxuu ahaa qalla yowmun maalin wuu yaraabaa ilaa hadduu maalin yimaado wahuwa yatuufu calaynaa jamiican dhammaantayuu na soo wada marayay yatuufu calayna wuu nagu wareegayey jamiican dhammaantayo maalin kastoo yimaada wuuna soo wada mari jiray xaasaska haddaan nay fayadnu wuu u dhowaan jiray min imra'atin ooridu u dhowaanaya min hayri masiis isagoon taabanin oon galmo u samayn ayuu ka ag dhowaanaya xataa yabluqa jeeruu gaadho allatii ooridii huway ewmuha maalinkeedu ahaa ta maalinkeedu joogo ee xaadirka uyo jeeruu gaadho fayabiitu cindaha markaasuu agteeda baryayay oo u hoyanayay sidaasay markaa iftiimisay caaisha radia allahu canha waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoona waajibba ku ahayn waa noo cadaalad samayn jiray haddana wuxuu noogu cadaalad samayn jiray agjoogga iyo la joogga habeen iyo maalinba waxyaabuu samayn jiray waxaa ka mid ahaa wuuna soo wada mari jiray waana soo wada marayay markaasuu maritaankaas waa dumarkiiyo u sheekeeyo isagoo la fadhiista isagoo maaweeliya isagoo ka ag dhowaada min jimaacun baan jiray jimaaca waxaa la gaar ahaa iyo hoyaatinka habeenkii dee ta u leh ta u leh ayaa arrimaha la gaar ahay wixiise ka warhayna in reerkii laga warhayo oo loo soo sheekeeyo oo haddii la doono wax laga soo yaro cuno oo waxaasoo dhan wuu wada samayn jiray intoodao dhan sidaa daraaddeed baa guryihiisu aanay kala fogeyn ee maabka reer madiine marka ay aada eegayso guryaha nebiga iyo masaajidka iyo maabka ay lahaayeen cusuurtan dambe kutubaha qaarkood lagu qoro guryihiisu dhinaca bari bay intooda badani ka wada xigeen xaasaska badankoodu kambool isku yaallo oo dhinaca bari ka xiga masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa badankooda ay ka ag dhawaayeen sidee meel dhow usoo mari kara iyadoo taasi ay kuna sii kalifayso dee sagaal markay yihiin haddii uu sugo uuntaa habeenkeeda de waxaaba laga yaabaaba in muddo dheer baaba sideed cishaa kasoo wareegaysa wiig iyo dheeraad wiig iyo dheeraad baaba kasoo wareegaya reerkii wuxuu ku sugan yahayba ama uu ku aadan yahay baabaanu dee ogaanayninba marka waa inuu ka warhayaa si aan muddada u dheeraanin soo baridinta iyo soo maridda xataa yabluqa allatii huwa yawmuha fayabiitu cindaha saasuu samayn jiray walimuslimin can caaishata radia allaahu canha riwaayada muslim waxay siyaadisay qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa salla alcasr salaada casar kolka uu tukado daara calaa nisaa'ih dumarkiisuu ku wareegi jiray daara iyo daafa waa wareega booqashada weeye uma yadnuu minhunna waanu u dhowaan jiray ilaa waxaa sastiio xalaal u ah wuu u dhowaanayaa jimac la-aanta min hayri masiis weeye waa cadaaladii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ummaddana horseed ugu ahaa sidaasuu markaa ooryahana u raalligelinayaa middiina xaqeedii u siinaya waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa qofku hadduu dhowr xaas leeyahay in wakhtiga asalka ah oo habeenkiiya mooyaane maalinkii uu ka soo war heli karayo amaba soo mari karayaba kuwa kale carruurta uu ka soo warhaya iyo marka dee mushkiladi jirta iyo marka arrin caafimaad ay tahay iyo haddii mushkiladi jirto waaba de arrin daruuriya waa la saamaxaya laakiin haddaan mushkiladi jirin laftigeeda inuu reerkii ka warhayo oo uu soo maro soo bariidiyo oo wixii tilmaamaahuu siinaya iyo soo kala diro barnaamijkooda oo meeshuu uhoynayana u hoydo way tahay laakiin taa ayuu mid qura uunu samaynine dee ta kalena markeeda ha u sameeyo iyana ha soo bariidiyo haddii bariidada maalintii miduun ay noqoto miweynaduunu ku gooni yeelo ama miyeelada uun ma wanaagsana ma fiicno waa inuu mid walba maritaanka haddii xataa telefoonka uu ka fursan karayo oo meeshu meel magaalo ah oo telefoonnala ay sideennan oo kale oo telefoonkiisaaba uu ku xidhiidhiyo oo tanna maruu la hadlo tanna maruu la hadlo saa kaga warhayana wuu heli karaa curfiga laftiisuna ku xisaabtankiisuu leeyahay caadada waddanka ka jirta qudhigeeda iyaduna ku xisaabtankeeday leedahay wixii aan sharciga khilaafin caadada waa la tixgeliyaa waxaa halkaa ka muuqanaya waxa dulmiga la yidhaahda in layska ilaaliyaa inay waajibta yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama waa dulmi xaraama la imaatinkiisu exdan qur-aankuna waxa uu ku tilmaamay fatadaruuha kalmucallaqa ooridiioo laga tago waxa ay noqon iyadoo la deldelay oo kale inay deldelan tahay bay u agaanaysa oo ninna lahayn nin la-aanna ahayn wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yas'alu wuu waraysan jiray fii maradihi xanuunkiisii alladii maata fiihi uu ku dhintay ayna ana qadan halkeebaan aroorta tegaya xanuunkii uu ku dhintay wuxuu sii waraysan jiray ayna ana qadan aroorta halkeedaan ahay xaafadee yuriidu yowma caaisha